Wasaaradda Caafimaadka Puntland ayaa la wareegtay warshad soo saari doonta haamaha ogsijiinta loo adeegsado caafimaadka. Warshadda ayaa maalgeliyay ganacsatada ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Isuduwaha Wasaaradda Caafimaadka Puntland qaybteeda gobolka Bari Saciid Maxamed Waraabe ayaa ka warbixiyay baahida loo qabay warshadan.
oxygentan waa warshad oo oxygen plant weeye waxayna soo saari doontaa oxyginta loogu talagalay in loo isticmaalo arrimaha caafimaadka ayaa loo isticmaali doonaa dabcan haddaba waa la isticmaalaa laakiin dee awal oxyginta waxay ahayd wayna yarayd ganacsiga ayaana loo isticmaali jiro ganacsi ahaan baa loo iibsan jiray laakiin hadda guud ahaan gobolkan bari wuxuu leeyahay oxygen plant loogu talagalay in looga faa'iideeyo arrimaha caafimaadka oxyginta dee faa'iidadeeda waxaa ka garan karaysaa magaca ay wadato oo oxyginta waa hawada aan neefsanayno weeye dabcanna inta badan waxaa loo isticmaalaa badbaadinta bukaanka loo isticmaalaa qalinada loo isticmaalaa dadka neeftu ay dhibaateynaysa ayaa loo isticmaalaa waa badbaado marka oxygen haddaad maqashid waa badbaado bini aadan weeye baahideeduna ma aha baahi dhammaata oo baahi joogta ah oo ka mid a baahiyaha caafimaadka caadiga ah inagii aan soo saaranayno oo warshaddii halkaan noo taallo oo aan ganacsi ahaana loo iibinayno dabcan dhaqaalo badan ku bixi jiray laakiin hadda iyadii ay shaqaynayso oo la isticmaalayo oo bulshada lagu badbaadinayo inagoo aan leenahay intaasaa wax weyn ah oo guud ahaana gobolkan maadaama uu yahay gobol aada u ballaaran oo gobollada guud ahaan ugu weyn soomaaliya puntlandna ugu weyn uu yahay bulshadiisuna aada u ballaaran tahay adeega caafimaadka ee public iyo privatekuna aada u ballaaran yahay waxaan rajeynaynaa in faa'iido badan ay bulshada u tari doonto dabcan oxygentan dee baahi bay ka mid ahayd baahiyaha caafimaadkao taagan kabacdina anaga wasaaradda caafimaad ahaan gobolka bari iyo wasaaradda dhexe waxaan iska kaashanay inaan kulan la qaadanay ganacsatada ku sugan gobolkan bari ee reer puntland kabacdina waxaan u bandhignay baahida in oxygentan loo baahan yahay iyaguna way soo dhoweeyeen wayna nagala qayb qaateen waana soo iibiyeen haddana waxay inoo taallaa boosaaso sidoo kale waxaa dowladda puntland ay bixisay dhulkii iyo meeshii laga dhisi lahaa sidoo kale waxaan dhismo uga helnay mid ka mid a hay-adaha maxalliga ah oo iyadu sabab ahayd in la dhiso marka bayskii laga dhisi lahaana waa loo dhisay oxygintiina waa la keenay haddana waxaa hawada kusoo jira injiin loogu talagalay oo ilaa laba boqol iyo konton k v a ah in iyada lagu istaaro iyadoo ay iska leedahay oo korontada keliya si aan loogu hadlaynin marka brocess iyo dadaal iyo codsi xagga wasaaradda caafimaadka ka yimid gobolka bari iyo wasaaradda dhexe buu ahaa ilaahayna waa nagu guuleeyey ganacsyadeeduna waa soo dhoweeyeen waana uga mahad celinaynaa runtii sida inooga ajiibeen iyo iyo sida hawshaa ugu istaageen waana ku mahadsan yihin horta bulshadu marka ay maal gashanayso caafimaadkeeda ama markay maal gashanayso wax iyada dan u ah macnaheedu ma aha in waxaasi uu noqonayo wax meel iska yaalla oo sidii bariiskii loo quudanaya ma aha shaygan hadduusan xanaano helin hadduusan shaqaalaha gacanta ku haysan mushaahar helin haddaanu maintenance helin haddaanu sberbarty helin haddaanu koronto iyo biyo helin haddaanu sidaa u shaqaynaynin ma sii jiri karo marka way kala duwan tahay shacabka loogu adeegayaa iyo sidee loogu adeegaya way kala duwan tahay marka shacabka loogu adeegayaa waxaana isticmaalaya oo ay gaar u tahay adeega caafimaadka dabcan brifat ma noqonayso wax dad leeyahay ma aha oo dee public weeye